muddooyinkii dambe waxaa sare u kacay xadgudubyadu maamulka yuhuuddu ka geysanaya waddanka suuriya ee dhulka barakeysan ee shaam waxaanay duqeymo dhanka ceerka oo in badan soo laalaabtay ay ka fuliyeen goobo milatari oo ku yaala dalka suuriya iyo weliba deegaan ay ku sugan yihiin dadka shacabka aan waxba galabsan sidoo kale waxay dullaan dhanka dhulka ku qaadeen magaalada daraca ee dalka suuriya falanqayaasha ayaana waxay aaminsan yihiin in middaan uu maamulka yuhuud uga gol leeyahay inuu carqaladeeyo dib u dhiska dalka suuriya labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uu dalka suuriya martigeliyey duqeymo dhanka cirka oo ay fulinayaan diyaaradaha maamulka saynad yuhuudda waxaanay si gaara duqeymahaas u beegsanayeen goobo ku yaala magaalada caasimadda ee dimashiq iyo baadiyaha fog ee magaalooyinka xame iyo ximiis iyaguna duqeymo ku asqeeyay dhismaha cilmi baarista iyo sayniska ee ku yaala xaafadda barzah burburin ballaaranna u geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada xamaah ciidamada lugta ee maamulka yuhuudda ayaan lagu amray in weerar dhanka dhulka ah ay ku qaadaan deegaanada kala duwan ee magaalada darca iyagoona halkaasi ka geystay dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kaceen shacabka abriyada ee reer suuriya xukuumadda dimashik ayaan arrinkaas si aada uga carootay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda suuriya ayaana lagu cambaareeyey falalka foosha xun ee uu maamulka yuhuudda ka wado dalka iyadoona sheegtay in xadgudubyada yihiin kuwa khilaafaya waxay ugu yidheen qawaaniinta dawliga ah baare iyo siyaasi lagu magacaabo doctor mu'ayad caslaan qublaawi ayaa wax uu aaminsan yahay in mowqifka dowladda suuriya ka qadatay xadgudubyada maamulka yuhuud uu yahay mid ku toosan diblomaasiyadda dowladnimo waxaanay si waadixa u caddaysay xadgudubyada maamulka yuhuuddu dhulkeeda ka wado taasoo ku salaysan marmar si aan si nabad loo aqbali karin waxa uu sidoo kale tilmaamay siyaasigani in maamulka yuhuud uu hadafkiisu ugu wen yahay inuu colaado dib uga qarxiyo dalka suuriya balse in badan oo ka mida dadka suuriya ayaa waxay arkaan in si wadajira looga hortaga cadowga yuhuudda kadib markii heshiis lala gaaro kooxda qasad oo ku sugan qaybo ka mida dalka suuriya qublaawi ayaa waxa uu sheegay in iskuduubnida dadka suuriya ay ka dhalanaysa awood buuxda oo looga hortagi karo qalalaasaha maamulka yuhuud uu haatan doonaya inuu ka bilaabo dalka waxaana uu tilmaamay in haatanay dadka suuriya u diyaarsan yihiin iska cabin adag oo kala hortagaan iskuday kasta oo maamulka yuhuud ku doonayo inuu dalka ku geliyo gumeysi islamarkaana ku kala qeybiyo dhulkooda siyaasigan falanqayaha ah ayaa waxuu sidoo kale ka digay inay dib u soo laabtaan dowladda shiicada iiraan iyo maleeshiyaadka iyada taakuleysay isku magacaabay xisbullah isagoo sidoo kale sheegay in suuriya ay culeysyo kala duwan kala kulmayso dowladaha carbeed iyo kuwa caalamka haddii ay qaata mowqif ah in lala dagaalamo sahaynada yuhuudda khabiir wax badan ka socda arrimaha maamulka yuhuudda oo lagu magacaabo doctor muhanad mustafa ayaa isna waxa uu sheegay in maamulka yuhuuddu hadafka ugu weyn ee uu ka leeyahay dalka suuriya uu yahay inuu ka hortaga dowlad madax bannaan oo suuriya laga hirgeliyo taasoo awooddeeda ay tahay mid dhammaystiran dhanka dhaqaalaha iyo caskarigana ka madax bannaan shisheeyaha waxa uu intaa ku daray khabiirkan in maamulka yuhuud uu aaminsan yahay nidaamkii bashaar al asad uu isaga xilka ka tuuray kadib markii uu ku bartilmaameysaday duqiimadan weliba ah doctor muhanad mustafa ayaa waxa uu sidoo kale rumaysan yahay in maamulka yuhuud uu ku dadaalayay inuu juqraafiyahaan u kala qeybiyo dalka suuriya isagoona horinayo colaado gudaha ah islamarkaana dacmin xooggan siinaya kooxa ka soo horjeeda dowladda intaa kadibna isaga xaqiijisanaya dhammaan hadaaftiisa khabiirkan ayaa wuxuu sidoo kale qariibsaday in xidhiir wanaagsan uu dhex maro maamulka saynad yuhuud iyo dowladda cusub ee dalka suuriya waxaana uu carabka ku adkeeyeen hadafka ugu weyn ee maamulka yuhuud inuu yahay in laga takhalluso dowladda suuriya falanqayahan ayaa waxauu sidoo kale sheegay in maamulka yuhuudda uusan goobaha uu hadda gacanta ku dhigay uga bixi doonin ilaa saddex arrin midkooda mooyaane midda koowaad ayaa wuxuu ku sheegay inay tahay cadaadis milatari oo maamulka yuhuudda kaga imaado dhanka dibadda midaasoo haddaan macquul lahayn tan labaad ayuu falanqayaha sheegay inay tahay heshiis nabadeed oo dhexmara maamulka cusub ee dalka suuriya iyo xukuumadda talaabiiba tan saddexaad oo ah midda ugu dambeysa ayuu ku sheegay inay tahay cadaadis maamulka yuhuudda kaga imaado dhanka washington waana shay aan suurtagal lahayn inuu dhaco ustaad maxamed owsakaan oo wah mucallim wax ka dhiga jaamacadda cilaaqaadka ee dowladda turkiga waxa uu dhankiisa sheegay in xukuumadda ankara ee weerarada maamulka yuhuudda si aada uga soo horjeedo islamarkaanay u aragta mid ku xadgudbaya qawaaniinta dawliga ah waxaana uu carabka ku adkeeyay in dowladda turkiga ee madax bannaanida suuriya ka leedahay dano gaar ah oo iyada faa'iido ugu jiro weerarada maamulka yuhuudda ayaana ah kuwa carqladeenaya hadaafta ankara ee ka leedahay madax bannaanida suuriya waxauu sidoo kale tilmaamay owsakaan in dowladda suuriya ee madax bannaanida suuriya ku xaqiijinaysa qaab diblomaasiyadeed mana doonaysa ayuu yidhi xukuumadda ankara inay ka hor imaato maamulka yuhuudda waxa ugu horeeya ee danaheeda ku jira ayaana ah in dadka suuriya ee dalkooda nabad ku dareemaan kadib sannado badan oo ay dagaalaal la soo noolaayeen ayuu yidhi maxamed owsakaan oo wahbara wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka turkiga wuxuu sidoo kale aaminsan yahay barahani in iskaashiga suuriya iyo turkiga ee dhanka militariga uu yahay mid lama huraan ah uuna yeeshay dabiiciya oo ka dhexeeya laba dowladood oo delisa balse turkiga ayuu sheegay inuusan suuriya ka caawinaynin dagaal uga imaada dhanka dibadda waxa keliya ee uu ku caawinaya ayaana qaab siyaasadeysan maadaama ay dantiisa ku jirto inuu caawiyo suuriya si uu hadafkiisa gaarka u xaqiijisto isku sowda duubuu dhammaan saddexdan falanqeeya ayaa isku raacay in ujeeddada duulaanka maamulka yuhuudda uusan ahayn dhul ballaarsi iyo inuu doonayo gobollo ka tirsan dalka suuriya balse hadafkiisu weyn uu yahay inuu dhulka geliyo dalka suuriya kana dhaxabulo gudaha dalkaasi qalalaasay iyo colaado daaqili ah marnaban aysan dalkaasi ka dhismin dowlad madax bannaan oo ay dadka suuriya leeyihiin duulaankii saacadootoy ayaana waxa uu samaystay marmarsiyo aan caqligal lahayn isagoona ku aan ducoolayin xukuumadda dimashik ee yaalis ku tahay maamulka yuhuudda falanqeeyaasha ayaana waxay sheegeen in dadka suuriya ay arrinkan uga hortagi karaan laba arrimood oo keliya midda koowaad waa inay isku dubnaadaan oo u midoobaan la dagaalanka maamulka gumaystaha yuhuudda hal dhinacnay uga soo wada jeestaan iyagoo fashilanaya iskuday kasta oo kaga imaada dhanka yuhuudda midda labaad ayay sheegeen falanqeeyaasha inay ka hortagaan cadaasyada kala duwan ee kaga imaanaya dhanka dowladaha carbeed si kastaba dadka suuriya ayaa aha kuwa marnaba aan aqbalinin gumaysiga maamulka yuhuudda maalintii shalay ayeen ahayd markii ay dhammaan dadka reer suuriya ay ku baaqeen in la kaco lala jihaada maamulka yuhuudda ee duulaanka ku soo qaadiya waddanka dhammaan dadka suuriya ayaana diyaar u ahay inay iska caabiyaan duulaanka gardarada ee uu maamulka yuhuudda ku doonayo inuu ku qalqalgeliyo dalka suuriya